Ururka Haweenka Now ee maamulka Somalilan ayaa deeq waxbarasho oo bilaash ah ka helay Jaamacadda UNED ee magaalada Hargeysa. Deeqdan ayaa waxaa la siin doonaa boqol haween ah kuwaasoo si lacag la'aan ah wax uga baran doona Jaamacadda UNED ee magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha Ururka Haweenka Now ee maamulka Somalilan Xaliime Xaaji Cabdi ayaa ka warantay deeqda waxbarasho oo ay ka heleen Jaamacadda UNED iyo shuruudaha looga baahan yahay haweenkan.
maanta halkan waxaan uga hambalyeynaa jaamacadda unity universal oo na siisay boqol hablood hablahaasaan u sheegayno dhammaan dhalinyarada kasoo baxday iskuullada sekandariyada sanadkan jaamacadaha ayay u baahan jaamacaddaasoo aan ugu mahadnaqayno inay boqolka ardayna siiyeen waxaan doonaynaa hablahaas meel kasta ha joogaani inay soo xareeyaan siifiyadooda oo ah kow ka yahay shahaado dugsiga sare laba sawir eedhi kaarhkooda oy xafiiska ururka qarankeena kusoo xareeyaan ur xafiiskaasoo ku yaala area shacabka ku yaala area casood ku yaala dhammaan hablaha waan ugu baaqaynaa meel kastay joogaan inay soo xareysan siifiyadooda jaamacadda waxaan uga mahadnaqaynaa deeqda waxbarashee ballaadhaynu siiyeen un mar iyo laba toona ahayn oy muddo dheer intay furnayd bayna siinayeen maantana deeqdii waxbarasho ugu ballaadhnayd ayna siiyeen oo boqol hablooda dhammaan hablaha dhallinyarada waxaan leenahay kasoo qayb gala area casood iyo xafiiskana haddii alla ka dhigo ururka haweenka now ayaa sanad waliba deeq waxbarasho oo bilaasha ka hela jaamacadda uned ee magaalada hargeysa si loo horumariyo aqoonta haweenka ku nool magaalada hargeysa